halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado toddobada bisha shanaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin caqabadaha ay la kulmaan dadka naafada ah ee ku sugan magaalada muqdisho xilliyada ay xiran yihiin wadooyinka iyo xilliyada magaalada ay ka dhacaan qaraxyada tallaalka dabaysha oo maanta ka bilowday gobolka sool iyadoo halkaasi laga sheegayo in lagu arkay kiis la xidhiira dabaysha abaaraha iyo roobyarida ka jirta soomaaliya oo loo aanaynayo in ay keentay xaalufinta deegaanka barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta qiimaha xoolaha waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka gobaad xubinta gogaalaysiga balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
tallaalka cudurka dabaysha ayaa maanta ka bilowday degmooyinka gobolka sool tallaalka oo ah ka hortag ayaa lagu beegsanayaa carruurta ka yar shanta sano ka hor inta aan la bilaabin ayaa la sameeyey wacyigelin dadka loogu sheegayo inay ka faa'iidaystaan tallaalka iskuduwaha caafimaadka ee gobolka sool ayaa raadiyo erga u warramaya sababaha uu tallaalkani muhiimka u yahay waxa weeye runtii waa virus weeye horta tallaalkan la tallaalayaa waa waxaa la yihahdaa polio myelitis viruskanina runtii waa virus aada u orod badan ama u sariic badan meesha laga helo oo kale in uu laba boqol oo carruura inuu halkii mar isaga gudbo waana xanuun xalisa oo runtii muddadeeda la soo tacaalayay oo hay-adda w h o iyo hay-ado badani ay unicef iyo hay-ado badan oo waaweyn oo dunida ahi ay ay dagaal badan kula jiraan in laga cirib tiro dunida oo dhan xanuunkani markaa wuxuu muhiim u yahay wuxuu halis ku yahay ilmo walba farxaddiisa ayuu halis ku yahay in ilmahaasi uu curyaamo oo lug iyo gacan isdhaafi ay qallalaan markaa ilmahaasi uu noloshiisa oo dhani ay dayacanto waxaa dib loo furay goobaha waxbarashada ee dalka srilanka laba toddobaad kadib oo ay qaraxyo ka dhaceen hoteello iyo kiniisado waalidiin badan ayaase weli ka cabsi qaba in carruurtooda ay u diraan iskuullada kuwaasi oo sheegaya inay laga yaabo inay wax kala dhacaan qaraxyadaas ayaa waxaa ku dhintay laba boqol iyo konton iyo toddoba ruux weli waxaa xiran iskuullada gaarka loo leeyahay sida kuwa katoliga ciidamada ammaanka ayaa aada u adkeeyey ammaanka guud ee meelaha qaraxyadu ay ka dhaceen inkastoo iskuullada qaar dib loo furay haddana boqolkiiba shan ayaa yimid ardayda
waa tahay dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay cabdifataax maxamed mukhtaar oo inoo akhrinaya warka waxaana nagala socotaan idaacadda ergo u diyaargarooba qaybaha kale ee idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeen midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrband dadka jooga magaalooyinka ayaa naga heli kara ama naga dhegaysan kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio ergo dot o r g iyo weliba baraha bulshada sida twitter-ka iyo facebookaba haddii aan gudagalo dhegaystayaal barnaamijkan aan ku bilaabo degmooyinka gobolka sool maanta waxaa ka bilowday tallaalka dabaysha iyadoo halkaasina la sheegay in bishii abril lagu arkay hal kiis oo dabaysha ah kaasi oo la sheegay in laga helay ilmo yar oo toddoba sano jir ah iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool ee wasaaradda caafimaadka ee somalilan dhaktar maxamed xaaji khaliif ayaan wax ka weydiiyey bal in uu faahfaahin naga siiyo marka hore tallaalkaasi oo lagu beegsanayo carruurta ka yar shanta sano waad mahadsan tahay walaal haddaan idinka siiyo xogta marka ugu horeysa magacaygu aniga waa maxamuud xaaji khaliif waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool waxa weeye saaka waxaanu ka bilownay tallaalka cudurka dabaysha ayaanu ka bilownay gobolka sool saddex degmo afarta degmooy uu ka kooban yahay degmada laasacaanood degmada xudun iyo degmada taleex iyo degmada caynabo afartaa degmo ee gobolku ka kooban yahay waxaanu kaloo ka bilownay oo saaka ka bilowday gobolka sanaag degmada la yidhahdo ceel afweyn iyo gobolka togdheer degmada la yidhaahdo buuhoodleh lixdaa degmo ayuu saaka ka bilowday lixda gobol ee kale somaliland tallaalkii wuu dhamaaday marka tallaalkuna waxa weeye waa tallaalkii dabaysha ee qooliyada ma dad gaaraad marka ku beegsanaysaan mise caruurta oo dhan baa loo samaynayaa waxaa loo samaynayaa carruurta shanta sano ka yar walaal waan gartay waxaa nagu maqaala ah inaad si gaar ah dadka barakacay ee ku nool deegaanka ari caddeeye aad beegsanaysaan maxaa ka jira marka may kolley cid gaara beegsan mayno laakiin ari caddeeye waa meesha laga helay kayska booliyada ah laga helay marka ari caddeeye sidaas ayaanu u xoojinaynaa waxaa degan dad barakacayaal ah oo i d b ayaa degan marka si fiican ayaanu u xoojinaynaa laakiin meel gaara ciidama taarget garaynayso kayskaas goormee ari caddeeye laga helay marka kiiskaa dhowaan baa laga helay ari caddeeye waxaa laga helay bishii ina soo dhaaftay afraad ayaa laga helay ari caddeeye marka waa kays kusoo galay si socdaal ah kusoo galay oo aan ahayn dadkii deegaanka ahaa si socdaala macnaha dad meel kale ka yimid bay ahaayeen miya mise meeshay ka qaadeen waa sidaas weeyaan waa dad meel kale ka yimi ayay ahaayeen ha waan gartay marka baaritaankaas iyo kiiskaas in la ogaado ma wasaaradda caafimaadka ee somaliland baa samaysay mise cid kale kolley waa la iska kaashaday wasaaraddu ha iyada ayaa liirgaraynaysay in la baaro bcauseof dadku tallaalka waa la qaataa oo wakti walba tallaalka waa la bixiyaa marka wasaaradda iyo warbaahinta iyo hay-adaha samafalka iyo cid waliba baaritaankaa waa la wada galay marka wasaaraddu iyadaa liirgaraynaysay hahay marka kayskaas qofka laga helay qof noocee u ahaa walaal waa ilmo yar weeyaan oo oo oo da-diisu ay yar tahay weeye ilaa imise jir oo kale waa meelaha taqriiban toddoba jir meelahaas weeyaan waan gartay marka meeshuu ka yimid ma la ogaaday walaal ha waa la ogaaday meeshuu ka yimi wuxuu ka yimi dhinacan koonfurta ayuu ka yimi walaal way qaadanayaan kolley hadda tallaalka dadku waktiyadii hore iyo hadda waa farqibaa kolley udhexeeya marka tallaalka hadda si fiican baa loo qaadanayaa dadku wacyigelinta waxbaa la fahmay hadda dadku kolley dee waktiyadii hore aynu soo dhaafnay iyo haddeer dadku farqi badan baa udhexeeya waan gartay ka caafimaad ahaan marka tallaalkan dabaysha sababuhu muhiim u yahay ma u sharaxi kartaa dadka ku dhegaysanaya si wanaagsan walaal si wanaagsan sababaha uu tallaalkani muhiimka u yahay waxa weeye runtii waa virus weeye horta tallaalkan la tallaalayaa waa waxaa la yihahdaa polio myelitis viruskanina runtii waa virus aada u orod badan ama u sariic badan meesha laga helo oo kale in uu laba boqol oo carruura inuu halkii mar isaga gudbo waana xanuun halisa oo runtii muddadeed lala soo tacaalayay oo hay-adda w h o iyo hay-ado badan ay unicef iyo hay-ado badan oo waaweyn oo dunida ahi ay ay dagaal badan kula jiraan in laga cirib tiro dunida oo dhan xanuunkani markuu halis ku yahay ilmo walba farxaddiisa ayuu halis ku yahay in ilmahaasi uu curiyaamo oo lug iyo gacan isdhaafi ay qalalaan marka ilmahaasi uu noloshiisa oo dhani ay dayacanto marka viruskani waa kolley walaal waa virus halis ah halisna wuxuu ku yahay ilmaha inuu curyaamiyo oo lixdiisa lixaad uu dhamtaalo marka ilaah baynu ka rajaynaynaa in ilaahay tallaalkaa kolley aad baa looga cidhib tiray oo uu ku yarya uu ku yaryahay geeska africa oo dhan dagaalkaana weli waa lagula jiraa kays kayskaa hadda soo baxaya marka waa sidaas weya walaal waa xanuun tallaalkaasi u aad buu muhiim ugu yahay si aan carruurteenu u curyaamin oo aanay handicab u noqon waktiga ugu habboon marka cudurkan tallaalkiisa loo baahan yahay waa goorme horta waa goor kasta tallaalkani waa muhiim inta aan la arkin ama xanuunkaasi uusan iman ayuuna tallaalkani muhiim yahay waan gartay preventionkaasi uu ka hortag laga helo waan gartay waxaad sheegtay carruurta shanta sano ka yar inaad beegsanaysaan marka tiro cayiman oo aad doonaysaan inaad gaartaan miyaa jirta oo taargad idii ah tirada cayiman ee aanu doonaynaa waxa weeye dham tiro cayiman oo noo go-an ma jirto laakiin waxa weeye dhammaan inaanu kafargarayno ilmo walba ogeyga aan wax ka tallaalano jooga inaanu gaadhno taas ayaa taargetkaygu yahay imise maalmood buu soconayaa afar casho ayuu soconayaa walaal wuxuu bilaaba wuxuu bilowday saaka horey waxaa u socday wacyigelintii iyo dadka in la wacyigeliyo oo la yidhahdo tallaalkii baa bilaabanaya hawshii tallaalkaa socota tallaalku maalintaasuu bilaabanaya wacyigelintii way dhammaatay laakiin shaqadii tallaalka ayaa bilaabatay saaka oo toddoba bishu tahay wuxuuna ku egyahay tobanka bisha marka afartaa maalin ayuu soconayaa
waa gartay imise kooxood baa marka ka qaybgelaya oo ololahan kaka ka shaqaynaya walaal tiimamku way badan yihiin gobolka iyo lixda degme aan ku sheegayba tiimam aada u tiro badan ayaa ka gelaya hawsha ka howlgelaya marka tusaale ahaan haddaan ku siiyo degmada laascaanood oo kale waxaa ka baxaya dad gaaraya boqol iyo labaatan tiim ayaa ka baxay degmooyinka kale ee lamidka ee xudun iyo taleex sidaasi lamida waa degmada taleex oo kale shan iyo afartan tiim ayaa ka hawlgelaya degmada xudun oo kale waxaa ka hawlgelaya sideed iyo afartan tiim markaa tiimkiiba wuxuu ka kooban yahay laba qof iyo qof announcin ah oo dadka hawsha u sheegaya oo wacyigelinaya oo u sharaxaya dadka iyo laba qof oo tallaalayaala marka waa sidaas weeye walaal waan gartay su-aasheeda u dambaysa waxay tahay hay-adaha xaqiijiyey oo wasaaradda la shaqaynaya in kays camboliyada ah la helay waa kuwe walaal waa hay-adda layidhi hay-adda caafimaadka adduunka ee la yidhahdo w h o iyo hay-adda unicef iyo hay-adaha kale bartnerka la-a laakiin hay-adaha ugu xooga weyn waa labada hay-adood dhammaan geeska africa oo dhan iyo cidda i dhegaysanaysaba somaliland oo dhan iyo dhammaan qof kasta oo bini aadam ah messageka aan gaadhsiinaya walaal waxa weeye in aynu tallaalano caruurta si aynu u ilaalino caafimaadka iyo farxadda ilmiheenna si aynu u ilaalino si aynu u ilaalino caafimaadka ummadeenna oo dhan messajeka aan gaadhsiinaya waxa weeye inaynu ka faa'iidaysano labadaa dhibcood oo badbaadinaya wax badan oo nolosheenna ka mid ah messajeka ayaan gudbinaya waadna mahadsan tahay waa tahay dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa dhaktar maxamed xaaji khaliif oo isagu ah isku-duwaha wasaaradda caafimaadka ee somalilan ee gobolka sool haddaba hay-adda w h o oo qaabilsan arrimaha caafimaadka adduunka ayaanu la xidhiirnay si aan wax uga weydiino balkiiskan dabaysha ah ee la sheegayo weli waxaynu ka war sugaynaa in ay nagu soo warceliso sidoo kale hay-adda ayaa twitterkeeda kusoo qortay in deegaanada puntland uu tallaalku ka bilowday saddexdii bishan iyadoo lagu beegsanayo caruur gaaraysa saddex boqol oo kun oo carruur ah oo da-doodu ay ka yar tahay shanta sano
haddii aad joogto gaalkacyo goldogob ama bandiraley raadiyo ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo hayaan mawjadeeda f m-ka ee dherarkeedu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic siddeed
waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee ee kusoo dhowaada iminkana wararka qiimaha xoolaha waxaa toddobaadkan laga soo diray magaalada jowhar waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha reediyo ergo maryan sheekh cabdi
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka qiimaha xoolaha ah oo toddobaadkan idinkaga imaanaya xarunta maamul goboleedka hirshabeelle ee magaalada jowhar iyadoo ay jiraan roobabkii xilligii guga laga dareemayo suuqyada magaalada jowhar xoolihii oo yaraaday oo kala guuray ugu horeyna waxaan wax ka weydiiyey muuse cabdi camey oo ka mid a ragga dulaalada ka dulaala geela iyo lo-da muuse bal waxaad faahfaahin naga siisaa saakay geela ee waaweynka owrta magaalada jowhar imisuu maraya
dermadu waxa waaye toddoba iyo labaatan kuguntada shan iyo labaatan seersada seersada saddex iyo labaatan saddex iyo labaatanka mama saddex iyo labaatan kun amase waa saddex iyo labaatan malyan malyan miya lacagaa saddex saddex iyo labaatan malyan waa waa tahay waxaad nooga sheekaysaa bal birimada meeqoo maraa qurbaca shan jirka
birimada qurbaca shan jirka ah ilaa ilaa lix iyo toban waaye toban iyo lix malyan haye suguntada meeqa waa
suguntada afar iyo toban malyan haye teer teersana laba iyo toban malyan waa tahay waxaad nooga sheekaysaa geel kawaanka maadaama soono lagu jiro oo la jecel yahay geela kawaanka oo kale imisuu maraya geela kawaanka markii soonku dhashay soonka loo diyaar garooba aad iyo aad u qaali u ahaa geela kawaanka birimadiisa lix iyo toban malyan bacdimaa sambuuska uu ku fiican yahay suguntadiisa afar iyo toban malyan teersadiisa laba iyo toban malyan waa tahay waxaad nooga sheekaysa geeli bal roobabaa da-ay ka waran bal geeli ma kala guuray sidee qaabkiisa u yahay walaa geeli waa kala guuray meelo dheerdheer oo hadda meeshuu roob ka da-ay u kala guuray dimaatinkiisu waa wax habeeno soo dhaxayo markaa saasuu ku yimaado maadaama aad kamid tahay ragga dulaalada jowhar suuqeeda kamid tahay waxaad faahfaahin naga siisaa lo-da oo kale imisoo maraa dibida toddex jirka toddoba jirka dalabkiisa horta iyo ku jiraa
ha waa jiraa dalabkiisu waa la gaday lix jirka ilaa birimadiisa meeqa waa birimadiisa lix iyo toban malyan waaya suguntadii waa imisa
suguntadii afar iyo toban malyan tayaarsha meeqaa la iibinaya
tayaarsana waxaa la iibinaya laba iyo toban malyan waa tahay bal lo-da irmaanka eh, oo iiga sheekay bal imisoo maraya isbirimadiisa lood irmaanka birimadiisa toban iyo afar malyan ilaa toban iyo laba malyan ilaa toban malyan waa tayarsadii waa tahay maxay tahay muxuu qaali u noqday eh, irmaanka lo-da irmaanka oo kale
wuxuu qaali u noqda xilligii soomkaa lagu jiraa qof waliba eh, cafuurta waxay u baahan tahay eh, baraxay u baahan tahay caanay u baahan tahay waa tahay waxaad nooga sheekaysaa bal lo-da eh, kawaanka oo kale imisaa la iibinaya ee xamar loo gudbinayo loda kawaanka xamar loo gudbinayo eh, birimadiisa waa imisa birimadiisa sagaal malyan waa sugunta meeqa waay sugunta waxa waaye ilaa ilaa toddoba malyan aye tayaarsha imisoo maraya tayarka oo maraa shan malyan ilaa shan malyan shan boqol shan malyan waa waa tahay eh, bal waxaad nooga sheekaysaa oo kale haddii jiraan qaalmo dhaqaal eh, maadaama roobka oo da-ay dadka qaarkiis dhaqaal ay geda karaan dhaqaalka oo lo-da ah meeqa u maraya dhaqaalka loda eh, inkastoo hadda eh, xilligan oo xilligii dhaqaalkaba ay tahay oo loogu talagalay in dhaqaalkaba la iibsado waxa waaye soo galkiisuna waa iska yaryahay laakiin hadduu alcaan uu soo galo qaalinta looda oo afar jirka birimadeed waa tod- toddoba malyan sideed malyan haye sugunta meeqa waay sugunta waxa waaye shan malyan tayaarsha ters waxa waaye saddex malyan shan boqol ilaa afar malyan waa tahay bal eh, muuse maadaama roobkii ay da-een abaar badanna ay jirtay eh, maxaa u muuqiyaa suuqa ma ebera mase waa la keenaa xoolo badanaa lasoo dhawo mase dadka waaba ceshtoona waxoodii maadaama ay ku xilan karaan xilligan roobabka ay bilowdeen ma xilligan hadda oo soonka eh, tobanka hore dadku waxay u baahan yihiin eh, waxay ku daneystaan eh, oo danooda badan erbaadiwo soonka ilaa tobanka hore xoolu meel alla meeshay jiraan ay kasoo safraan waa imaanayaan bal eh, soonkan tobankan hore waxay ka dambeeya ma ma aqaa waxay noqon doonta laakiin dadku ma dareensan yihiin in hadda xoolihii ay dib u ceshtaan maadaama ay haanta hore lasoo tuuraayo xoolaha qaali ahaayeen maxaa la isleeyahay marka ma aad iyo aad intii hore boqolkiiba boqol soo gelitaankooda waa ka yaryahay dadkii niyad niyad roob dadkii niyad roobka markay arkeen niyo xoolaadaa gashay soo gelitaankoodu boqolkiiba boqolkiiba boqol intii hore waa ka yaryahay aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa muuse cabdi camey oo kamid ah ragga dulaalada suuqa magaalada joor islamarkaana iga waramayay geela iyo lo-da waa mahadsan tahay muuse waa hagaag dhegeystayaal intaas waxaa inoogu soo idlaaday barnaamijkii qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada jowhar kaasoo ka dhegaysanayseen idaacadda radio ergo waa naga intaa
dhaqanku waa wax wasaqa la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral root maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaq ah sida saxarada oo kale eh, in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii eh, sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo daboo la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka caday amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan eh, cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo Eh, maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo oo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha dugsiga ku badan oo kale dugsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kullay roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba midaba
waa hagaag weli erga ayaad nagala socotaan akhyaartana dhegaysanaysaay haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda ergo ama aad ka warbixisaan xaaladda deegaankiina ama aad fikir kale hayso waxaad nagala soo xidhiiri kartaan telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban meel kastoo aad soomaaliya ka joogtana waa kuu bilaash marka aad duubayso codka fadlan waxaynu kaa codsanaynaa inaad ka fogaato meelaha buuqale iyo meelaha dabaysha leh si codkaagu uu u noqdo mid faseex ah iminkana muqdisho magaalada muqdisho oo dad badani ay ka cawdaan in mararka qaar ay xirmaan ama la xiro wadooyinka magaalada iyo mararka ay qaraxyada dhacaan ayaa waxaa caqabado kala kulma dadka aragga naafada ka ah kuwa curyaamiinta ah iyo weliba kuwo kale dadkani waxa ay sheegaan in ay ku dheer tahay in mararka qaarkood ay lugeeyaan haddaba wariyaha reediyo ergo xamid xasan yuusuf ayaa soo dirtay warbixin ay arrintaasi ku faahfaahinayso faadume cabdi mahdi da-deedu waa konton iyo sagaal sano jir waxay ku nooshahay degmada wadajir gaar ahaan xaafadda siliga ameerikaanka waa qof araggala waxay iga warantay dhibaatada iyo xaaladaha ay wajahdo xilliyada ee magaalada u soo baxda iyada oo tilmaamaysa in caqabado badan ay soo food saaraan dhibaatada ayay sheegtay inay uga timaada xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho iyo xaaladda nololeed ee shaqsiyan ay ku nooshahay maadaama ay tahay hooyo qabta baahi gaara una baahan inay hesho daryeel iyo caawimaad raadiyo ergo ayay uga warbixisay dhibaatada iyo culeysyada ay la kulanto xaaladaha qaar haddii macruufo aad u tegi laheedii kasoo qaraabo laheedii haddii ilahamadle saaxiib aad u soco laheedii haddii ilahamadle walaalyaalow ihiin sadaqa isii aad u dhehi laheedi horta danihii aad u baxday horta dhibkaasaa la kulmaysaa kulley qof soo hale ma tihiin maalinta adoo teegteegan tahay oo rafaad iyo rasiil aad la kulmi tahay waad soo laabanaysaa hawadii aad sii qabtay adigii marka qof indhoolayaa taha wixii ku wadaayaan adma dhalin way ku wadaayeen admalal dhalan ee aniga aan aan ii jeed qof iyo ilaaha ma laweylaa ee ah ilmay dhulka u dhamaaday way isoo wadaan waxayo anakii oo isla qaraartigeena waxaan isku darsanayna waay wax ila dhalada bahan ma ah
sidoo kale xasan daahir maxamuud waa aabbe lixdan iyo shan sano jira wuxuu la-yahay aragga isaga iyo qoyskiisaba oo ka kooban afar qof waxay ku nool yihiin degmada kaxda ee magaalada muqdisho wuxuu ii sheegay inay qoyskiisa ay ku nool yihiin waxyaabaha oo ay ku soo caawiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan xasan ayaa sheegay in caqabad ay ku qabsatay isgoyska kilomitir afar iyo toban ee gobolkan banaadir isaga iyo rag kale oo saaxiibadiisa xilli ay sida caadada u ahayd bay usoo shaqo tageen magaalada
dhibaatayo hadeer ka hor waxaan la kulnay inagoo macnaha kasoo baxnay idaacadda alnuur oon macnaha waxa u doonanay markaan kasoo laabanay jiirada yaroo macnaha tale xaggiisa aan kasoo galnay oo number afarna kasoo dhacaysa ayaa macnaha bamba oo dhacday oo qarax ah markii qaraxii aan maqalnay cunugna waday saddex qof oo indhoolo oo isku xiriirsan aan ahaynay cunugiina waaba naga ordayba tusaale ahaan markaan soo ordnay oo meeshii anaga meelaan u baxan waynay anagoo gebgableynayna ayaa ciidan ku tagnay nimankii ciidankana qoriyay macnaha furteega iyaga naftarkooda waxay kusoo socdo wax ma kala oga markii dambaa nin oo askari ee usha oo macnaha aan wadano calaamada arkay ayidhi nimankaan niman naafo waaye sidaas ku gudbiilana yidhi sidaasaan ku gudubnay moogiyo horta dhibaato badan oo ay nimanka araggala haysato oo waa iska jirtaa markaasada oo hadeerta macnaha ana naftarka ayaga nin duruufaha khataraha iyo xaaladaha adag ee soo gaara xasan marka uu dhex marayo magaalada muqdisho gaar ahaan wadooyinka aadka u mashquulka badan wuxuu sheegay inay ku qabsadaan dhibaatooyin kala duwan dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in isaga iyo saaxiibkiis berow ay shir ku galeen mootobajaaj wuxuu ii sheegay in isaga aysan wax soo gaarin balse uu shoogay kadib markii saaxiibkiis berow uu soo gaaray dhaawac xoogan sidoo kalena uu jabay iyo wadihii bajaajka oo isagana sidoo kale dhaawac soo gaaray dhanka kale aamina cabdi ismaaciil oo ah hooyo haysata toddoba caruura ahna naafo ayaa idaacadda erge uga warbixisay dhibaatada ay kala kulanto xirnaanshaha wadooyinka iyo marka ay dhacaan qaraxyo iyada oo ah qof aan awoodi karin inay cagaheeda isticmaasho ama ku cararto wallaahi waxyaaba badan aan kala kulmaa noloshayda taasoo because aan ahay qof aada u culus oo socodku u dhibaayo oo barida ku saqaysa haddii aan magaalado kale u baahdo marmar waxaa dhici karta wadadoo xiran inaan ku tooso bacdimaa aan inta baabuurka ka dego aanan wareegan karin oo lugeyn karin ay igu kaliftay inaan wax kastoo dhaca baabuurka aan kor saaraado talabaad haddii qarax dhaco oo dadka kala ordaan inaan meeshayda un ilaahay ku aamino mar oo qarax la kumi way jirtaa haddana alxamdulilah waxaan lagu dhiman kow maalina iigu dareed anigoo cunug yar oo isbitaal geeyey oo soo socda jidka guriga meel ku dhow oo usoo dhow ayaa qaraxaa dhacay qaraxii markuu dhacay bajaataan saaraa buskii iyo dhagaxii iyo ciidii uu qaraxu kiciyey marka ayna qarisay aniga xitaa inuu nagu dhacaan u malaynayay aad aan u naxay cunug yara waa iga fakaday cunug yara raadisaan lugahayga uga soo bixiyay hoosta aan kasoo jiiday adiga maalintaas aad iigu cusleen waxyaabo badanoo waxaa jira dhacdooyinka iigu darnato waa taas wadada xaggeega waayo nafta bilaadanka oraday kugu aamintaa waxaa dhici karta adigoo ordi karin inuu qarax u dhaco lama filaana dabeetana aad meeshaadi aad fid duruubta ay ku kalifaysa bacdamaa odaygana uu curyaan yahay anigana curyaan ah ilmihina ay yaryar yihiin duruubta kugu kalifaysa gurigaad hooyo ka tahay hooyadaana daloolka guriga iyo baahida guriga hooyadaa daboosha waxay intaasi ku dartay hooye aamino oo da-deedu ay tahay afartan iyo shan sano jir inaysan jirin cid i hela oo ay garab ka helaan aaminaya qoyskeeda ayaa deggan garasbaaley muddo ka badan lix sano waxayna markii hore ku noolaayeen degmada warta nabadda oo ay ka soo guureen duruufo adag awgood bashiir maxamed jimcaali waa guddoomiye ku-xigeenka ururka indhoolayaasha soomaaliyeed waxa uu qabaa inay jiraan dhibaatooyin badan oo ku xeeran guud ahaan naafada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aragga la oo isagu uu ka mid yahay waa mahadsan tahay waana u mahad celinayaa radio ergo waxaan joognaa magaalada muqdisho magaalada madaxda soomaaliya ayadoo xilli aada u fara badanna burbur lagu jiray dad naafaah oo ku nool waa la qiyaasi karaa wax badan oo aan u malaynayo haddii aan hadda bilaabo inaan waktiba loo helaynin ayaa dhacdooyin ahaa jira oo dadka naafada ah qabsada haddii ay tahay wadooyin xirma ama qaraxya ka dhaca ama maaragtay wadooyin xiraasho laba aan u kala qaadno xiraasho jam uu keeno iyo wadooyinkan ciriiriga ah oo jajaban uu keenana way jiraan xiraasho kale oo maaragtay askartu ama maamulka dalku uu keenahina way jiraan qaraxyaduna waa sidaas oo kale way jiraan marka dadka bulshada soomaaliyeed guud ahaan ayaan la qabnaa horta dhibaatada xamdi xasan yuusuf radio ergo muqdisho
hablaha booyaaya soomaaliyow bedela oo saacidu ku baxday soomaaliyow bedela hablaha booyaaya soomaaliyow bedela bukaantaaya soomaaliyey bedela dugtaankan booqan soomaaliyey bedela banaanka uyaa soomaaliyey waxaa inoo soo socda qodobo kale oo ay ka mid tahay hadalhaynta dhegaystayaasha xubinta gogaalaysiga barnaamijka gobaad iyo weliba dhakhtarka raadiyaha hase yeeshee iminkana aynu eegno baldhanka iyo weliba puntland abaaraha iyo roobyarida soo laablaabanaya oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka xoolodhaqatada ah beeralayda iyo weliba dadka ku xidhan ama noloshoodu ay ku xidhan tahay intaasi ayaa waxaa la sheegayaa in ay sabab u tahay xaalufinta deegaanka agaasimaha waaxda isbeddelka cimilada daaqa iyo duurjoogta ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee puntland axmed maxamuud axmed ayaa sheegay in xaalufinta iyo abaaraha soo noqnoqda ee deegaanada puntland ka jira ay ugu wacan tahay xaalufinta sanadaha badan ka jiray deegaanadaasi haddaba maxamed xasan ayuu uga warramay xaalufinta dadku keeneen iyo sida uu xiriir ula leeyahay abaaraha soo noqnoqday waana kan axmed oo ka jawaabaya su-aasha ugu horreysa oo ah bal in uu noo sheego xiriirka ka dhexeeya labadani waxa uuna yidhi koruqaadista abaaraha dadka ee muhiimadda ay dhibtule uleeyihiin si loo yareeyo ama gebi ahaanba loo joojiyo isticmaalka dhuxusha iyo waxyaalaha la halmaala isticmaalka dhuxusha oo ay gelina waxaanu xoog ku saaraynay si dadka wacigooda ama heerkooda aqooneed ee deegaanka la xiriira iyo muhiimada khaasatan dhirta kor loogu qaadi lahaa waan kala qaadqaadi doonaa marka dadka maxaa u sheegaysaan markaad leedihiin muhiimadda dhirta dadka waxaa loo sheegayaa badanaa dad waa intay iskaga badan yihiin dadka waa in qaabka loo baro ah insamiro badanaa presentation lagu siiyo iyadoo la tusaayo geesku faa'iidooyin ku leeyahay faa'iidooyinka dhirta u leedahay waxaa kamid ah waxyaalaha inay mataqaanaa yare dhirta haddii la jiro waxaa badanaya xaal kasta ama caragur carada waxa ka tegaysa dabaska waxay qaadayeen carad caradiisii nafaqada lahayd waxaa dhalanaya bohlo baa meesha ka dhalanayo marka dhirta faa'iidooyin badan bay leeyihiin waxay waxyaalaha faa'iidooyinka dhirta leeyihin waxa kamid ah wax badan baa la isticmaalaa hoy baan ka dhiganayo oo mani waa waa la harsadaa mar waa la bisadaa oo sababta yaalaadaa deegaanka way qurxiyaanin roobka way soo jeedaanoo waxay kaga qaataann waxyaalahan cimilada isbedelka cimilada hadda waxyaalaha u badan oo lagula tacaalayo isbedelka cimilada bay dhirtu ka mid yihiin meelahan dhirtu ka dhamaatay oo dhuxusha loo isticmaalay waxaa ka dilaacay boholaha boholahaas waxay keeneen nabaad guur ama ximaa deegaanka dhulka nafaqadii ay ka yaraato oo ka dhamaato oo mataqaana ciiddii nafaqa lahayd biyuhu ay qaadaan dabeedna ay noqdaan boholo boholahaas oo markii roobka da-aanin ay biyihii bohosha meesha ordaayaan oo meeshii deegaanka ay biyuhu ku hakadaanin ay mataqaana biyuhu ordaayaan oo badaha ay gelayaan tusaga marka hadda deegaanadan gobolkan sanaag ee barigiisa ah waa meelihii ugu badnaa ee geedka galoolku ka bixi jiray in la xaalufiyey oo sanado badanna dhuxul loo jarayey ayaa lagu maqaalo ah arrinta marka dhibka hadda aad sheegaysaa deegaanka la xaalufiyey oo kale ma ka muuqataa hadda oo calaamadaheedii ma lagu arkaa aada iyo aad waxa weeye meelaha gobolka sanaag khaasatan xagga bariga ah waxay kamid tahay meelaha roobabku aysan sanadihii dambe o dhan aada uga diin waxyaalaha loo aaneynayana waxaa kamid a dhirta aadka loo jaray oo inkastoo hadda labadii saddexdii sano u dambeysay wasaaradda iyo bahwayaadkeedu ay mataqaanaa howlo badan ka qabteen oo dadku ay gelin badan ay siiyeen oo meelo badanna waxaa la dhahaa rangeland rehabilitation ama meelihii biyuhu ka leexanayeen biyaha in lagu duwo ama meel biyuhu ay ku badnaayeen biyaha laga leexiyo ay waxyaalo badan ka qabteen wasaaradda iyo bahwayaadkeeda marka way ka muuqdaan abaar baa ka jira deegaanka waxyaalaha abaarta loo saameynayana kamid tahay waxaa arkaysaa sidoo kale moholo dhuxusha hadda looga sheega meelo kamid a inkastoo mar dhexe aada loola dagaalamay hadda waxaa moodaa dadku inay mataqaana u isticmaalayaan in si habnoleedkada kor soo qaadi lahaayeen oo dad badan ay isku daayaan oo inay mataqaana dhuxusha ka shaqaystaan ama ku laabtaan marka wasaaraddu taana iyadoo ka duuleysa waa sababta ay ganacsiyada yaryar u abuureyso oo mataqaana ka hor ganacsiyadaas saaxiib la-ah deegaanka sida dadka inay mataqaana burjikooyinkan mataqaana hadda aan qaybinayno oo dhuxusha mataqaana kashiilaya oo deegaankii dhaqaalinaya iyo sidoo kale mataqaana iskaashitooyin loo abuuray inay ka ganacsadaanin gaaska oo isaguna deegaanka saaxiib laha qaybintan burjikooyinka goormaad bilowdeen mashruucan burjikooyinku waa hadda waa wuxuu kamid yahay waxyaalaha badiilka la rabo mataqaana in loo isticmaalo yareynta isticmaalka dhuxusha marka hadda wakti dhow baa baan nagu bilownay waxaa ka horeeyey iskaashatooyin aanu samaynay oo iyo baxwayaadkeedu ay mataqaana u abuureen dhaqaaleya dhaqaale u abuureen si mataqaana ay dhuxusha dad dhuxusha laga soo saaray dhaqaalo kale loo abuuray ganacsiyo kale yaryar si mataqaana ay isaga daayaan dhuxusha marka dadka waxyaalaha loo sameeyey qayb beeraha loo sameeyey yaryar qayb waxaa loo sameeyey meelaha ay ka ganacsadaan oo ay keenaan waxyaalaha ay lamidka tahay gaaska oo kale marka wasaaraddu waayadan dhan way ku hawlanayd wax ka qabashada deegaanka ilaa shantii sano afar sano dambeysay axmedow waxaan rabaa inaan su-aal dhinac kale kaa weydiiyo maadaama aad ka tirsan tahay wasaaraddii deegaanka iyo isbeddelka cimilada puntland abaaruhu aad bay ugu soo noqnoqdeen waxaanaad moodaa inay ka badan yihiin sanadihii hore maxaa keenay baad isleedihiin waa waxa weye puntland waxyaalahan abaaraha sanadaha dame way badan yihiin iyo soomaaliya oo dhan waxyaalaha loo aaneynayana waxaa koob ka ah jarista dhirta sidoo kale waxaa jira waxaa daaq xadaaf oo dadku inay mataqaana meeshii markii roob ka do-o hadda qaabkeeda u noolaan jiray baa isbedelay oo meeshii roobadu ka doo iyadoo aan geedihii bixin oo meeshii goyaashkii sawir soo kaba baxa baabuurka lagu guuro meeshii la tegaya marka waxaba geedo meeshiiba geedo kasoo bixi maayaan oo meeshii waa waa lagu badanaya hadda haldax saxda ama over grazing baa ka dhacaya iyo dhirtaas baa ugu badan xoolaha kale way jiraan oo mataqaanaa marmar iska dhaca laakiin in badan waxa weye waxaa loo aaneynayaa abaaraha inay keentay jarista dhirta iyo dee cimilada isbegesha adduunka dhan oo aan soomaaliya qayb waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa agaasimaha waaxda isbeddelka cimilada daaqa iyo duurjoogta ee wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee puntland oo u waramayey wariyaha reediyow ergo maxamed xasan waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan iminkana kusoo dhowaada xubinta googaalaysiga kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaan kusoo dhowaada xubinta googaalaysiga oo toddobaadkiiba mar aad ka dhegaysataan idaacadda ergo maantana waxaan idinkugu hayaa googaalaysi qurux badan haddaba si fiican u dhegaysa yuusan ku dhaafin inta badan carruurta iyo weliba dhallinyarada ayaa ku madadaasha marka ay rabaan in ay googaalaystaanna waxay ku bilaabaan googa waa qofka su-aasha bilaabaya qofka kalena wuxuu yidhaahdaa cigalle haddaba googa cigalle waxaad sheegtaan afar nin oo salli ku wada fadhiya oo aan salaan isla gaarin aan mar kale ku celiyo waxaad sheegtaan afar nin oo salli ku wada fadhiya oo aan salaan isla gaarin maanta googaalaysigeenu kaas ayuu noqonayaa haddaba haddii aad rajaynayso ama aad danaynayso inaad ka qayb qaadato waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban meel kastoo aad ka joogto soomaaliya waa kuu bilaash fariin cod ah iyo mid qoraal ahna waad noo reebi kartaa haddaba si codkaagu uu nadiif u noqdo waxaan kaa codsanaynaa marka aad duubayso inaad ka fogaato meelaha buuqa leh oo dadka badan ay joogaan meelaha dabaysha leh meelaha wax kasta oo codkaaga macnaha hoos u dhigi kara oo aan la maqli karin ayaad ka fogaanaysaan mahadsanid intaa ha inoo joogto dhegaystayaal xubinta googaalaysiga oo aad kala socoteen idaacadda ergo waxaan filayaa dhegaystayaal waad wada maqasheen xubinta googaalaysiga dabcan haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato nagala soo xiriir telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad waa tahay dhegaystayaal iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka waxaa soo saartay soona jeedinaysa leyla cabdi maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka gobaad ee maanta waxaannu idinkugu haynaa waraysi aannu la yeelanay idil maxamuud cabdiraxmaan oo ah hooyo haysata laba caruur ah oo difaacatay toddobaadkii lasoo dhaafay buugga jaamacadda idil oo ka qalin jebinaysa jaamacadda muqdisho waxa ay baratay cilmiga caafimaadka oo muddo lix sano ah ay dhiganaysay carruurkeeda ugu yar waxa uu jiraa muddo bil ah oo weli umusha kama ay bixin sidaas oo ay tahayna waxa ay isku dayday in waxbarashadeeda aanay maalin ka harin iyada oo joogta magaalada muqdisho ayaana qadka telefoonka kula xiriiray idil kana waraystay caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay inta ay waxbaranaysay gurigana ay dhaqanaysay waa mahadsanka abaayayo leyla run ahaantii abaa markii loo fiiriyo bulshada soomaaliyeed iyo bulshooyinka caalamka waxay aaminsan in gabadha ay isku wadi karin waxbarashada iyo iyo guurka ayna tahay wax caqabad isku ah ama liddi isku ah oo adag tahay in laisku keeno laakiin ani mar walba aaminsanaa in ay tahay laba holo kala madax doonaan islamarkaasna haddii ay ay faktarada caawin kar gabadha ay hesho ee kow uu ka yahay faamilkeeda iyo qofka ee nolosha la wadaagto in ay tahay wax fudud oo islamarkaan laga gudbi karo waxaa iga caawiyey marka ugu horeysa oo kaalin weyn ka qaatay hooday macaan oo ii ahayd mar walba rool model oo waxay ahayd naga soo korisay agoonnimo islamarkaana intayna tarbiyeynaysay iyo intay shaqaynaysayba aan joognay marka qof ugu horeeyo kaalis weyn ka qaat waxay ahayd hooyada macaan oo maxay ahayd garab weyn iga siin jirta oo markaas aan cada aadayo ibnaha markii uu yaryahay inaaska nugyahay oo kale jaamacadda hooga u dhawey ayadaa ugeyn jiray marka bareega oo kale waa soo noqon jiray waa imaan jiray ibnaha naas siin jiray kadibna daacaddaa ku noqon jiray waxyaa waxyaabaha igu islaadana badanaa waxay ahayd qof oo iiga waayo aragsan maadaama ay hore usoo martay nolol hore oo maxay ahaydee shaqo iyo maxay ahaydee ilmo tarbiyeen ee soo aragtay ayadaa badanaa ka igsii jirtay ra'yigeeda qofka labaad wuxuu ahaa wiilka maxaajigay mayd aabahooda oo mar walba oo culeysyo dhanka mas-uuliyadda iga saarnaa oo kale markaan la kulmo iyo marka aan dareemo caqabado kale wuxuu ahaa qofka idiila geli jiray dhabarka idiriixi jiray oo idhihi jiray waa sameyn kastaa qofka saddexaadna wuxuu ahaa saaxiibadeeda dadku iigu dhan iyo ardayda galaaska diga jirnay oo ayada marka aan umulo oo kale iyo marka aan wala xaaladahaas oo kale badanaa waxay ahaayeen dadka iga caawin jireen cashirada idaasa oo kale inay iigu celiyaan in groub waxaa lahayn groub freedom oo wax wax badan aan aqrisano qodobka ugu dambeeyo afraad wuxuu ahaa qof walba oo rabo hool inuu maxay ahaatee maareeyo ama hoolo badan inuu isku keeno rabo wuxuu u baahan yahay in uu yaqaan xirfadda waktiga sida loo maareeyo so wuxuu ahaa macnaha waktigeeda mid maareysan oo mar walbo timetable lahaa oo darbiga iiga dhegan si isku isku dhexyaac u iiga imaanin dhanka waxbarashada dhanka caruurteeda iyo dhanka xaajiga iyo iyo gurigeedaba intaba afartaas qodobaa ugu muhiimsanaa waa tahay marka ma kugu dhacday in caruurta aad intii ay yaryaraayeen ama haddaba aad u soo qaado fasalka oo dhexdiisa aad ku haysato run ahaantii waxaa dhici jirtay xiliyo qaar oo maxay ahayd hadda buugga difaacashadeeda oo kale hooyaa ilmaha ugu soo tegi jiray marka wiil yaroo ila dhashta xanuunsaday ee isbitaal la gashay waxaa weeye marka qof aan kaga soo tago so waxaan ku kasbanaaday in iminka aad soo wato umulna waa ku jiro oo caano miysan cabi karin hadaa dhihi lahaa oo kale qaraadada kale ugu tagi lahaa caanaha la siiyo waxaan sameynaya naarka inaa uliso oo uga soo tago so waan soo watay kii yaraan saassaasaan kusoo watay marka meeqa bilow jiraa kan yar hadda hal bil hadda umusha weli baan ka bixin soddon bilyaa jirnaa marka maxay kugu qaadatay adigoo umul ku jira in aad difaacato buuggii jaamacadda run ahaantii mar walba waxaa jiro wax qofka ku riixaayo ama wax u muuqdo dhibaato walba oo maraysid waa waa horta hool walba oo la maraayo waa qasab in caqabad la arko ama dhibaato ama maxay ahayd laakiin waxaa ka muhiimsan wixii kuu muuqday beri aa arkaysid miraha kuu dhalanayo mar walba waxaa fiirinaya ani maanta maalinteeda buugadisaashada dadaalkii iyo dhibaatadii iyo juhdigii badan aan soo bixinayay aan ku hilmaami doono maalintaas buug aan difaacanayo buuggeyga difaacashada xitaa anaa dalbada in horena loogu soo horumariyo jaamacaddeedan maasha allah diinka jaamacadda kuliyad wuxuu ahaa qof mutafaahin ah oo mar walba saaxiib ila ahaa garab ii ahaa booska aabiriman ii fusiyey torbooda ayaa la dhahaa waxaa dhici jirta xitaa cunugii koowaad marka adhalaayay imtixaanaadka masiga qaadayo sagaal bilooda ahaa marka waxaan ka baqaayay imtixaan anoo gelin inaa dhalo waxaan ka codsaday marka imtixaanaadka la galayo in uu iisoo horumariyo arday oo maxay ahaatay imtixaanka naga horeeyeen galaasi naga horeeyeen oo waktigooda horo yani u galayo a waxaan ka codsaday in ardaydaas uu ugu jiro uu igu daro si aan imtixaankaas heeta u galo kadibna haddii aan umulo maxay ahaatay waa imtixaankii already waa galay waxaa dhacda marka imtixaankii marka aan galay maalintii igu dambeysay imtixaanka marka aan galay maadada iigu dambeysa oo general surgery ahayd isla habeenkii waa yani cunugan nuunahanaysa maxay ahayd fooshiisa ay qabatay subaxii ku xigana waa dhalay goormeed bilowda jaamacadda idil jaamacadda waxaa bilaaba labada kun iyo saddex iyo tobanka waayahay marka markii aad guursanaysay ma ku tala gashay in caqabado aa kala kulmi doontid guurka ama guriga iyo jaamacadda ama waxbarashada wallaahi ha waa waa aaminsanaa sababtoo mar walba laakiin waxaa mar walba aaminsanaa bilowga oo keliya in dhibaatooyinkaas noqon doonaan kadibna aan la qabsan doono xitaa marka guurka la iisoo bandhigay bad wax badan waa kacay wareejiye oo waxaan ka baqaayay in jaamacadda aan soo yani ani hadafkeyga ku ahaa dhaktarad inaan noqdo in hamigeyga uu idiska buro teeda kale waxaa jireen gabdo badan oo jaamacadaha ku fashilmeen waxaas oo dhan aa isku wadaagsaday so dad badan marka aan la fashitana dadka ijeclaa badanaa waxay dhihi jireen gabarka fircoonaa tahay haddii aad gursatid waxaa ka baqaynaa fircoonimada keed in meesha ay ka baxdo oo kale in aan dadaalkii aan kaa sugeyn oo meeshaas uu ku baxdo kugu hamiyeenahay so dadkaas jecel marka markay saas u dhaheen waxaa go-aansaday yani dadka macnaha waxa ay aaminsan yihiin ee khalad tahay marka waxaa ahayd maamaha oo ii dhigsan oo i heeso bruce dambrong mar walba kelmadaasaa mar walba maxay ahayd soo xisiin jirtay soo xisiin jiray u caddeey inay qaldan yihiin si dadka qaldan ay aaminsan yihiin waa u caddeey kartaa haddii aan haddii aan intaas aan xanuushahay samee in aan jaamacadda dhamaysad wiilkaagana maxay ahayd uu kaa fashilmay hooyana noqon kartid intana isku wadi kartid waa tahay marka caqabadihii igu adkaa ee ku soo maray intii caruurta aad dhalaysay ama wax baranaysay ama labadaba aad isku waday maxay ahaayeen caqabadaha ugu badan horta horta caqabada ugu daran waxay ahayd waktiga oo yaraa wakti fiican ma uhelaynin masiino sababto ilmihii marka guriga la joogtid oo kale waktigii ay kaa seexdeen oo kale haddii aa nasan lahayd ama aa seexan lahayd waxaa ka fikiraya in ardayda galaaska kula dhigtana aa la karsantid oo maxay ahaydee waxbarashadiina aa dhankaas aa kasii wadid so waktigaas oo igu yaraa oo ii saanis waa badana in masiino fiican aa helin oo kale taasaa ugu muhiimsaneed qodobka kalena waxaa waaye mar mar markay ilmaha yaro xanuunsadaan oo kale wuxuu ilaah keena waa caqabad man dhigi kara markaasna urbo badan iyo welwalaa dareemeysaa taasna waa mid kale wax kale oo jiraan oo caqabad oo weyn oo iga hor imaata ma jiraan
waa tahay marka hamigaagu muxuu yahay idil
hamigeyga wuxuu yahay hadafka aa nolosha ka leeyahay inaan gaaro waxaa la dhahay idaa qaamarta fi sharfi lmurumi falaa taqnac bimaa duuna nujuum haddii aarti meel inaa hidsiyo gaartid xidigaha meela ahee macnaha ku qancin waayahay waxaan rajeynayaa insha allah b h d holder in darajadaasna aan sii gaaro professor insha allah waa tahay waxyaabaha aad isleedahay dadka ku dhegaysanaya gabdhaha gaar ahaan caruurta haysta kuwa waxbarashada uga haray in aysan isku qaban karin shaqooyinka guriga iyo waxbarashada maxaad usoo jeedinaysaa waxaan u sheegi lahaa gabro walba oo dhegeysanayso oo niyadda kaga jirto ama maxay ahaydee fashilmataa ama wax badan kaa halaabaa haddii aa go-aansad wax walba waxay ku xiran yihiin go-aan adag inaa leedahay haddii aa go-aansatid in aa wax samaysid waa samayn kartaa fooshow wax lahuba waayo keliya in aa go-aansatid isla markaaseetana aa waxaas joogtaysid un ay kaaga baahan tahay guurkuna caqabad kuma ahanaa dhihi lahaa maxay ahaydee horumar walba oo aa gaarisid laakiin wuxuuba kuu noqon karaa in wax macnaha aa ku gaartid jaranjaro aa ku gaartid guulahaaba kuu noqon karaa hadaf walba oo leedahay waa ka mir dhalin kartaa dhihi lahaa niyadan ha iska jibinina marka dadaal waana dhihi lahaa hagaaga dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkii gobaha dee maantana waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad naga dhegaysanaysaan idinkoo nagala socda mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio ergodet o r g bal iminkana kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta dhegaystayaasha inta badan dhegaystayaasha nala soo xiriiray waxa ay ka hadlayaan in ay jirto roob yari iyo biyo la-aan halka kuwo kalena ay ka hadlayaan in deegaanadooda uu roob ka da-ay waana kuwan qaar ka mida dhegaystayaasha maanta ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labaiyo toban oo jooga deegaano kala duwan
bismillahi raxmaan raxiim waxay waa cabdixaas maxamed waxaan joogaa towliyeenka soomaalida etoobiya dhinaca bari degmada doolo waxaan ku cabanayna abaaro aad fara badan oo halkaas lagu haya oo biilaan u badan waxaan codsananaa oo caalam ka codsananaa iyo ergo in lasoo kaalmeeyo in laga soo gaaro halkaas aad buu liitaan aad buu waxaysan yahay umada islaamka ee waxaysata waxaa leenahay lasoo gurmado wanaagsantii asalamu calaykum raxmatulla bismillahi raxmaan raxiim waa nidi salaamaya raadio ergo anigoo layidhaha faadiyo cabdi jaamo oo kasoo hadlaysa magaalada caadid waab ergo waxaan weydiinayaa waxaan waan salaamaya marka hore waxaan leeyahay waxaan nahay darkayaasha caadid waab aad baa loo rafaadsan yahay roob la-aan iyo gaargaar la-aan ergo waa inaa codkanadaa naga gudbisay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum magacaygu waa cabdullaahi sheekh ismaaciil oo jooga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe aniga halkan aan ku noolahay waxaa ka jirta barwaaqo respect ilaahay nimcadiis roobkiibuga waa noo da-ay isan waa noo dhalatay waa la soonayahay roobka waa aada iyo aada ayuu noogu da-ay halkan cid xoolaad amba xoola raacasa malahan marka ilaahay nimcadiisa ayaa iska jirta waa mahadsantihiin ananka dadkaan eryar iyo geel yar iyo oogay beera dadilxa meeshaan lagu beerto hadda webi ma laha laakiin roobkaa laysaga beertaa sidaas ayaa loogu noolyahay waa mahadsantihiin walaalayaal waa hagaag dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dhegaystayaasha idaacadda ergo ee maanta nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labiyo toban iminkana kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo aynu uga hadlayno cudurka dibressionka oo ka mid ah cudurada ku dhaca maskaxda nabad dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo aad ka dhagaysataan idaacadda ergoh oo ay su-aalo ku weydiiyaan dhegaystayaasha idaacadda ergoh dhakhaatiir kala duwan oo jooga dalka gudihiisa sidoo kale barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaa dhakhaatiir ka hadla cudurro kala duwan oo waraysi aynu kala yeelano maanta barnaamijka waxaynu uga hadlaynaa cudurka dibressionka oo ka mid ah cudurrada ku dhaca dhimirka dhakhaatiirta qaar ayaa ereygaasi ku micneeyey in uu la micno yahay ereyga qulub maanta barnaamijka waxaa marti ku ah dhakhtar aadan axmed daahir oo jooga magaalada laascaanood waana madaxa guud ee cudurada dhimirka ee hay-adda manhal dhakhtarka ayaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo cudurkan iyo waxa uu yahay
aada iyo aad baad runtii umahadsan tahay waxa weeye horta xanuunkan si aad sheegtay xanuunkan depressionku waa xanuun ma garanaysaa kamid a xanuunada ku dhaca ma garanaysaa bini aadamka waana runtii xanuun marka loo eego bulshada soomaalida meeshay joogaanba ma garanaysaa macnihii aad muddo inay kusoo badanayaan oo kusoo badanayo marka horta depression waa dee waa waa wa wa de wa waa luqad qalaad buu ku qoran yahay marka runtii marka loo eegay aan anagu isnidhi ba luqad soomaaliya ku raadiya way adkaatay in ma garanaysaa luqad ama kelmad kale oo macnihii ku mahadgaraysan ereygaasi aan raadino laakiin qulub baa ugu dhow qulub inuu qofku qulbayo oo ma garanaysaa mooralkiisii iyo maskaxdiisii iyo dhaqdhaqaaqiisii iyo shaqadiisii waxaas qulub ku dhacayo marka xanuunkaas waa xanuun dee kamid a xanuunadaasi soomaali ahaana qulub qulub baa ugu dhow baan umalaynaya waan gartay bal marka calaamadihiisa iyo dadka sida ugu dhaco wax yar noo faahfaahe
kolley waxyaalaha horta waxyaalaha keena ee waxyaalaha keena maaragtay xanuunkan depressionku waxay noqon karaan waxyaalo kala duwan laakiin inta badan saddex m saddex baa loo qaybiyaa oo ah macnihii mararka qaar qofka waxyaalo la xidhiidha infection iyo waxyaalo aya qofka ku dhacay ayaa marka dambe ku samayn kara raad macnihii depression mar psychologically qofka waxyaalo ku dhacay baa ku samayn kara ma garanaysaa depression ku keeni karaa mar waxa weeye social effect ku dhacay qofka ayaa macnihii ku sheegi karaa marka guud ahaan biopsychosocial effect ah qofka in biological issue ku keento depressionkii in social issue ay ku keento iyo inay ku keento macnihii waxyaalo psychologically ah marka laga yimaado waxa keena calaamadihiisa waxaa kamida horta qofka waxaa laga yaabaa in hurdada iyada ka yaraato isbedel xagga hurdada ku dhaco ku dhacdo waxaa kaloo ku dhacaya waxa la yidhaahdo anhedonia ama loss of environmental interestki oo qofku waxyaalihii uu xiiseynayey ee uu qabanayey ama shaqa ha haato ama wax kale ha haato ayaa ma garanaysaa meesha ka baxaysa waxaa ku dhacaya in macnihi waxa weeye uu qofku guilty dareemo oo macnihii qofku uu dareemo inuu qof macnihi dismoral yahay oo waxa weeye si qof dambiilaha uu yahay waxaa kaloo calaamadihiisa kamid a in uu qofkii activitygiisii isbedel ku dhaco oo psychomotor agitation ama uu noqdo ama psychomotor retardation oo marmarka qaar qofkii uu noqdo qof muurkiisii ama shucuurtiisii guduba ay isbedesho oo ay noqoto wax hooseeya waxa kale oo calaamadihiisa kamida macnihii waxa weeye dadka qaar in waxa weye sexual activity-ga oo kale inay qofkii isbedel ku yimaado waxa kale oo macnihi waxa kamida waxa kale oo qofka kamida inuu sameeyo qofku inuu dismoral noqdo oo qofku moralkii iyo wixii oo dhan uu meesha ka tago ilaa xataa uu gaadho heer uu qofku ku fekero inuu naftiisa waxyeeleeyo ama uu mad kale waxyeeleeyo oo uu qaato societal ideation inuu qofku damco inuu naftiisa dhibaateeyo ama isjiro ama meel iska tuuro ama cid kale sahaydo waxyaalaha caynkaas ma jiraan calaamado kale oo la dhaqanka bulshada markay noqoto qof cabasho badan ama u malaynaya wax walba oo la samaynayo in asaga loola jeedo shaki noocaasa ma ku jira calaamadihiisa
marka marka la eego community integrationka ama bulshada la dhaqankeeda ama kubilnaanteeda waxa weye qofkan laba calaamadood baa laga yaaba in lagu arko horta waxaa laga yaaba qofku inuu social isolation ama inuu inuu dadka ka dhex baxo inuu ama social withdrawal inuu sameeyo oo uu ka dhex baxo uu jecel yahay inuu keli tago inuu keli ahaado kelidaa uu markaa qofkii ahaanaya waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ugu darsanto labawooda odhan karo dadka oo dhan laakiin qaar kamid a inuu qofkii baron inuu shaki waxyaalaha inuu shakiyo oo markaa uu markaa bulshadii ka dheeraado inuu wixii la hadalhayo ciddii wax la hadalhayo isaga loola jeedo labada qof ay istaago is ihahdo mala adigay wax kaa sheegayaan waxyaalaha caynkaasa ayaa kolley waxa weeye qofkii social withdrawal oo dadkiiba ka fogaado uu had iyo jeer jecel yahay inuu keli ahaado marka bulshada soomaalida markaad fiiriso ma xanuun ku badan oo jira miya oo ay ka warqabaan mise
maya marka bulshada soomaalida la eego kolley markaa xogta lahayay ama dhaatada dee la sameeyey ee hay-adahan caafimaadka adduunka iyo waxyaala iyo ciddan arrimahan ka shaqeysa xogtay hayso iyo kolley soomaalidu sida utaqaanaa isu haystaa way kala duwan yihiin horta runtii wuu ku badan yahay marka loo eego bulshada soomaalida aada buu xanuunkan u hayaa oo waxa weeye dee kolley duruufahan dhaqan dhaqaale ee ummadda ku xeeran ee dagaaladan muddada dheer qaatay shaqo la-aantan hawlahan kale ee iska jira abaarahan faraha badan ee iska soo daba dhacdhacaya waxyaalahaas oo dhan waxay noqdeen raad raad bay ku keeneen magaranaysa bulsho badan oo soomaalida kamid ah kuwaasoo aakhir intooda badan ay develop gareeyeen ama ay noqdeen markaa dad u dhugul xanuunkaasi ama ku dhaca xanuunkaasi depressionka
adoo aada u mahadsan marka dibta hore maxaa u daawo ah
horta daawadiisu waxa weeye inta badan saddex baa ugu muhiimsan oo waxa weeye horta waxa weye first of all waxaa la doonayaa in macni horta qofka markaa waxa weeye qofkii in farbacood therapy la siiyo oo qofkii xilliyada qaar depressionka laftiisa ayaa qaybo kala ah marka dadka qaar waxa weeye talooyin ama counseling la siiyo oo qofkii magaranaysa ay siiyaan markaa dhakhaatiir markaa ama psychologista ama psychiatrista ama dadkan magaranaysaa macnihii waxa weeye nersinka magaranaysaa psychology nersinka qolyahaasi ay siiyaan oo qofkii talooyin la siiyo waanooyin la siiyo
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magaartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada